hay-adaha u xil saaran dib u egista dastuurka ayaa kulan dadweyne ku qabtay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir kaasi oo ay bulshada lagu qeybiyey aragtiyadooda ku aadan dib u egista dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya kulanka ayaa waxaa kasoo qeyb galay qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka iyo aqoon-yahanada deegaanka kuwaasi oo soo jeediyey talooyin iyo aragtiyo ku saabsan sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka wareyna waxaa ka hadlay kusimaha agaasimaha guud ahna agaasimaha cadaaladda ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya muxiidiin xaashi dalmar isaga oona bulshada ku dhaqan degmada warta nabadda u sheegay in kulamada noocan oo kale ah ay muhiim yihiin sidoo kaletana ayay soo badin doonaan si loo dhammaystiro dastuurka
runtii wadatashiga iyo dhammaystirka dastuurku waxay soo marta maraaxil kala duwan oo marba heer soo maraysay hadda waxaan maraynaa meelihii ugu dambeysay oo runtii dowladda xukuumadda danqaran runtii ay hadda ku rajo weyn tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammaystiro dastuurka runtii dastuurku waa ahamiyad weyn oo ah maaragtay ahamiyad guud oo ka dhexaysa ummadda soomaaliyeed dastuurku waa shayga keliya ah ee runtii hagaya mabaadi'da iyo qiyamka iyo sharafta ummadda soomaaliyeed inta dastuurkeennu qabyo yahay runtii waxyaabo badan ama duruufo badan aan wajahaynaa horumarkeenna runtii wuxuu noqonayaa mid kala dhantaalan oo runtii himilada dowladda soomaaliyeed aan la gaari karin si arrinkaa looga dhabeeyo runtii qorshayaasha dowladda ama qorshayaasha hay-adaha u xil saaran dabiweys dastuurka waxaa lagu daray runtii in dastuurka intii huteelada iyo goobaha kale looga hadli lahaa in la gaarsiiyo shacabweynaha la gaaro degmooyinka ayadoo ahmiyad gaara la siinayo degmooyinka gobolka banaadir oo runtii ah babulationka inta ugu badan degmooyinka dalka degmada warta nabaddana runtii waxay lafdhabar u tahay haykalka dowladeed waxaa ku yaalla xarumaha ugu waaweyn ee dalka looga arrimiyo oo runtii ay tahay inay maamuuskaas iyo sharaftaasi runtii lagu qadariyo oo runtii ayna qayb uga noqdaan wadatashiga iyo aragtidoodana lagu biiriyo dastuurka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada warta nabadda ayaa isna dhankiisa sheegay in kulamada noocan oo kale ah ay wax badan ka tari karto dhammaystirka dastuurka waxaan ku faraxsannahay inaan nahay sida aan tirsiga ka qiyaasayo inaan nahay degmadii afaraad arrinkan gobolka banaadir ka martigelisa waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan idinku biirino talo iyo aragti iyo su-aalo maangal ah oo ka imaan doona dadkan odayaasha dhaqanka u horeeyaan iyo aqoon-yahanka indheergaradka kale dastuurka soomaaliya wuxuu noqday milestone muddo soo taagnaa madaxda dowladda federaalka xilli kasta oo ay tartamayaan wuxuu u ahaa meelyaal inay ballan qaadaan inay dhammaystiri doonaan madaxweyne xasan sheikh waxaan uga mahad celinaynaa iyo xukuumaddiisaba inuu ku dhiiraday baabkaas inuu furo
dastuurka soomaaliya ayaa ah mid qabyaa taasi oo si joogta wasaaradda arrimaha dastuurka iyo cadaaladda ay kulamo ugu qabto dadweyne taasi oo la doonayo in lagu dhammaystiro dastuurka